maxamed cabdi xasan saalax xasan cabdulle kursiga hoob oo ka banaanaa baarlamaanka soomaaliya ayaa doorashadiisa maanta lagu qabtay magaalada dhuusamareeb waxaana doorashadan maamulayay guddiga ahaa doorashooyinka qaranka soomaaliya kursigan waxaa ku tartamay laba musharax oo kale ah maxamed cabdi xasan iyo sahra xasan cabdulle natiijada doorashadan waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka cabdulaahi islaad yarow iyadoona maxamed cabdi xasan oo ku guuleystay kursigan waxaan rabaa inaan ku dhawaaqo natiijadii doorashadii maanta kursiga ka soo baxday waxaa ku tartamay kursiga laba mudane laba musharax maxamed cabdi xasan iyo sahre xasan cabdulle waxay kala heleen codadka soo socda maxamed cabdi xasan wuxuu helay siddeetan cod sahre xasan cabdulle waxay heshay toban cod waxaa naga hallaabay oo aan si saxa loo loo sixin meeshii loogu talagalay laba cod waxaan la isticmaalin sagaal cod tirada guud ee ergada waxay ahayd kursigan boqol iyo kow xubnood sidaas awgeed waxaa kursigan laba boqol afartan sideed muddada u harsan ku guulaystay mudane maxamed cabdi xasan musharaxa laga guulaystay sahro xasan cabdulah ayaa dhankeeda sheegtay inay aqbashay natiijada doorashadan hambalyo afar iyo tobankii boqolka waxaan hambalyeynayaa maxamed cabdi xasan maadaama adduunka waa tartan tartankuna qofku macnaha inuu guuraysto qasab maaha laba qof hadday tartamaanna qof baa codka kusoo baxa laakiin waa waa ku qanacsanahay doorashada iyo codkaan usoo istaagay iyo baarlamaanka aan kasoo hormuuqday iyo guddiga aan hortooda maanta a imaaday laga yaabay inaad dib ugu soo laabto laakiin maanta kursigaan meel ka fiican ee aan uga samri lahay ninkaas odaga mas-uulka magaalada iyo dalka iyo dadkaba iyo soomaaliya oo dhan usoo shaqeeyey meel ka fiican oo maanta a uga tegi lahaa ma lahan xildhibaan maxamed cabdi xasan oo maanta si rasmi ah uga mid noqday baarlamaanka soomaaliya ayaa u mahad celiyay dhammaan cid kasta oo ka qeyb qaadata doorashadiisa waxaan kaloo rajeynayaa insha allah inay doorashooyinka dambana sidaas u dhici doonaan ama ha aadeen kuwa galmudug ama ha aadeen kuwa qaranka si qof waliba inuu meel muuqato uga qaadan doono mas-uuliyaddiisa aada iyo aada ayaad u mahadsantihiin waxaan rajeynayaa qarankana inaan wax badan ku tari doono gobolka galmudugna sidoo kale aan wax u qaban doono haddii alla yidhaahdo meesha hadda uu guddoomiyahu ka hadlay oo ah arrinta soomaaliya iyo baarlamaanka kolleyba waxaan rajeynayaa baarlamaanka intooda badanna aqoon baan u leeyahay waana ku kordhin karaa mabda waan ku kordhin karaa wanaagsan insha allah haddii ala yidhaahdo inay waxhagaagaan un baan ka shaqaynayaa guruuba kuma biiri doono meel qalloocan ma aadi doono
kursigan ayaa horey doorashadiisu kaga qabsootan dhuusamareeb waxaana u hayay saadiq joon oo haatan dhah markaas u wareegay dhinaca ciidamada soomaaliya